barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal sheeko xariiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaan afeedda ay soomaalidu hodanka ka tahay badanaaba sheeko xariiro waliba waxay xambaarsan tahay murti lagala soo dhex bixi karo oo markeedii horeba looga gol lahaa murti uu waayeelkuna wax ku qaato dhallaankana waayada dambe ku soo duxda intaa ka sakow waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaa ka dhex aroosanto intii muddaha siday hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arrintooda cay iyo aflagaado isu rogto dabadeedna labada midkood inta miciin moodo uu sheeka xariirada u bayro si uu doodiisa uga xoojiyo raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansayahan ee lagu kala magacaabi jiray faarax xuseen sharmaarke iyo maxamuud muuse mataan oo soddonnadii qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay gabaalkii markay isku cabeebeen cid kale joojisana geyigii laga waayey ayuu faarax soo xusuustay sheeko xariiradii maroodiga iyo atoorka ay soomaalidu ka sheegi jirtay isaga oo maroodiga iska dhigaya maxamuudna atoor ku tilmaamaya maroodigaase waa la wada yaqaana talow atoorku waa maxay sidee bayse sheekadoodu u dhacday ha sugi waaye sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta teeda la hugaarsado ee wax ka hilib roon markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagabis ku disho ay cunto moodo waa wax yaryar oo aada u gaagaaban tabar badanna aan lahayn hasi aad moodo inay ugaarta kale abaarta uga adkaysi badan tahay caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kalena ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo uruuriso meel qurana ay tuumiso keeda laboodka ayaa af soomaaliga atoor lagu yidhaahdaa dhadigeedana yacbaa lagu magacaabaa xagga suugaanta markii laga eego waxaa jira mahmaaho sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iga kacmoogiya iiga durugma leh sagaaro midcawa iskuma mooga sagaara laba tun oo la kala qalama leh iyo qaar la mid ah waxaa iyaduna jirta oraax caan ah oo ay sagaaradu ku xusan tahay badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama filaanay dhex martay dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garan maayee aniga iyo hebel sagaara biyo waa cabtaa iyo ma cabto weligayo iskuma aanu qaban hal abuuradii soomaalida ee maansooyinkoodii sagaalada ku soo qaadayna waxaa ka mid ahaa salaan carabi gabaygiisii hadaaqsi la baxay tuduc ku jiray waa kii ku lahaa nin sagaaraha ee taynayo oo haaban kari waayey isagoon hunguri waashido een hedowga yaabaynin haawaydu kama maaranteen heeshigaa dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaadhin kolka hadduu bay habboon tahay aan dhagaystayaal idiin soo gudbiyo sheeka xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu faarax xuseenna sheekadaa ku xusay waxaa la yidhi waabaa waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idili u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga libaaxa iyo wiisha iyo kuweeda ugu tabarta daraan sida sagaarada shimbiraha iyo bakaylaha maalintii dambe xilli ay jiiraal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorka u ahaa oo hor socdo markay biyihii cabtay dhowr jeerna ay ku rakaadatay ayay u hadsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen tobaneeyo sagaal isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar sow kibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabbin ceelka muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhigay maroodi iyo wiil oon bastoodla ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya markaas bay yaab u go-een hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodine way u meeriyeen maroodigii ayaa ku yidhi waryaa atoorow qaraxeed xun baanu ku jirnaa oonna waanu la liidanaaye hana oomin ceelka aad ciidda ka buuxisay annagaa qodaynee geedkaa iska harso hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin haddiiba taladii loo soo jeediyey wuu ku gacansaya markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi ceelka cid ka cabbaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaal kaga cabba haddii kale sawaxanka igala kortag maloodigii baa kolkaa isaga oo aan dheefin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo wuxuu u faahfaahiyey aayoxumida kibirka iyo guuldarrada galdarrada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay ee aanu ahayn miduu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray haddana wuxuu u sheegay in eebbaweyne mooyee ciddii kaleba kibirka ay ku hoogto oo ku ba'do iyo in isaga iyo iyaga aan wax eed ahayn u horraynin dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga maroodiga iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabbaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka qaraar walba iska ag jooga ee ka waraaba sidaa darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dani ugu jirtaay intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka miile uga oggolaado ugu dambaystii wuxuu ku cabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirda siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen awtoorkuna uu indhihiisa ku arki karo hase ahaatee waxaas ogaanahaya waxaa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin waxaana la abankacgay geednagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yareeraa dhowr jeer ku hirdiyey talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ku muujinaayo bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinaayo dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waa tuu atoorkii ku xira dalaaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fogaan haddii kale dirir laysku baaba'aa ay goobta ka dhici doonto maroodigii oo xira dalaaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal guhaadooday ciidna la madax wareeray mar keliya ayuu go'aansaday inuu atoorka nafta weysiiyo sidaasna kibirkiisa ay doqonnimadu weheliso uu ku eedsiiyo markaas buujeeyihiisii balbalaaqa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay halkaasoo isla markiiba uu atoorkii ku baktiyey dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timi waxay ku tashatay inay maroodi disho welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu arto atoorkii ay ka soo fireen maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la eg tii maroodigu uu abkood ku aynabay siday haddaba sheeka xariiradu leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashrigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saala ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay si kastaba ha ahaatee faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la odhan jiray maxamuud muuse ayaa sheeka xariiradan geelaar dheer u rogay waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horreeya ee sheeka xariirada huseeya wuxuu yidhi war allaahu akbarey ilaah baa amar weyn aadne waaba laciif islaamkii awalkiisu waa shahaadada weeye aayaddii nebigeenna akhriskeeda horeeto bisinkaan aftugnaa gabaygana ildihiisa arar baa la yidhaah caaqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaan noola ekoon war allaahu akbarey atoor guuryo sagaariyo aw bariis weyeeleed iyo maloodaa isiraaqayoo aroor bay ku kulmeen abtadii dulmigeedana atoor baa u lahaayoo ceelkiibuu asaruure aw maroodi ku laab atoorow hana oomin amminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno aayar geedka fadhiiso amminkaan ka idlayno oo ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso atoorkii ku jawaab maroodow orka daa afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oortiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daaya oo addimo ula imaada waa akhyaar camalkeeda ow maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabi layskuma maago ilma maahid carruura eedinooma horraynin idiflayda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad oodda kor saartay adoogaa ma lahayn addinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabnaa mar haddaan afka saarno omas baan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miiro noo oggolow intii eebbahay uumay wiilkaani ag joogiyo anigow addin weyn quracdaan alkaxaynay waatan ceelka agtaada indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa warallaahu akbarey waa wax mawd ka adeegaya inkiriyoo kaba yeelinoo qusla aaqaba diidiyayoo jillab geeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay war allaahu akbarey waa ninkii adogayda iliguu kala faanayoo diguu oofta ka saarayoo oo turaabtaa kula aasay atoor guuya sagaarana araggiisba lawaa al'aan kaas aynu joogno aan maroodi asiibnu iyo awowgeyn aan u aaray ab sagaara qabtaayo waa tanhiisa uruurin caaqiliin hadalkeedana mahmaah bay ku idlaysay oo tanaa noola ekoon barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo